caamos cutubka siddeedaad oo haddana sayidka rabbiga ahu waxbuu i tusay oo waxaan arkay dembiil midho bisil ka buuxaan oo wuxuu igu yidhi caamoosow maxaad aragtaa oo anna waxaan idhi waxaan arkaa dembiil midho bisil ka buuxaan markaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi dadkayga israa'iil dhammaadkoodii baa yimid oo anigu mar dambe iyaga iska dhaafi maayo oo sayidka rabbigu ahu wuxuu leeyahay maalintaas gabayada macbudku waxay ahaan doonaan baroor oo waxaa jiri doona meydad badan oo meel kasta aamusnaan baa loogu tuuri doonaa bal maqla kuwiinna saboolka baahan liqow oo xataa masaakiinta dadka baabi'iyow oo leh goormuu dayax cusub dhammaan doonaa aan hadhuudhka iibinne sabtiduse goomaynna dhaafaysaa aannu sarreenka soo saarnee idinkoo miisaanka eefah yaraynaya oo miisaanka shiqilkana weynaynaya kafadahana khiyaano ku beenaynaya si aannu masaakiinta lacag ugu iibsanno oo aannu saboolka baahanna laba kabood u siisanno oo aannu sarreenka xaabkiisa u iibinno rabbigu waa ku dhaartay isla weynaanta reerka yacquub oo wuxuu yidhi sida xaqiiqda ah anigu shuqulladooda midnaba ka iloobi maayo tan daraaddeed miyaan dhulku la gariiri doonin oo mid kasta oo degganuna miyuusan baruuran doonin haa oo dhammaantiis wuxuu u kici doonaa sida webiga oo wuu rogrogman doonaa dabadeedna wuu u degi doonaa sida webiga masar oo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay maalintaas waxaan ka dhigi doonaa in qorraxdu hadhkii dhacdo oo dhulkana maalin cad baan gudcur ka dhigi doonaa iidihiinnana waxaan u beddeli doonaa tacsi oo gabayadiinna oo dhanna barorasho baan u beddeli doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa in qof kasta joonyad xidho oo madax kastana la xiidho oo waxaan ka dhigi doonaa sidii baroorasho wiil madi ah loogu baroorto oo dhammaankeedana sidii maalin qadhaadh sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eega waxaa iman doona wakhti aan dalka abaar u soo diri doono marna ahaan doonto abaar cunto la waayo ama biyo loo oomo laakiinse waxay ahaan doontaa abaar la waayayo erayda rabbiga oo waxay wareegi doonaan bad ilaa ka bad iyo waqooyi ilaa tan iyo bari oo waxay u ordi doonaan hore iyo dib iyagoo doondoonaya erayga rabbiga oo mana ay heli doonaan innaba oo maalintaas ayaa bekradaha qurqurxoon iyo barbaaraduba oon daraaddiis la itaal darnaan doonaan kuwa ku dhaarta dembiga samaariya oo yidhaahda daanow waxaan ku dhaartay ilaahaaga oo waxaan ku dhaartay jidka bicershibac way dhici doonaan oo mar dambena sooma ay kici doonaan